degmada xudur ee xarunta gobolka bakool iyo welibaa lama jeer bulshada deegaankaasi hordooridena maamulka degmadaas kulid markii sanado badan oo lah magacaaba jiray si bulshada lanka dhabaya maamulka iyo landhisi golaha deegaanka sidoo kale degmada xudur iyo welibaa ka dhisna guddoomiyaalka guddiyada xaafadaha oo iyana ku koyen hab magacaabise si lankuguura hanaanka magacaabista iyo welibaa golaha deegaanka degmada xudur uuse shal diray guddiyadii xaafadaha magaalada welina golaha iyo askarahena in bulshada xaafado magaalada xudur iyo hodoorada doonana guddoomiyaalka guddiyada xaafadaha taasi oo qeybkee daadejinta maamulka dowladda hoose guddoomiyaha degmada xudur eena duuqa magaalada cumar cabdulaahi maxamuud uusa ku hadalay kulanka iyo weliba uusa ka dhawaaqay in guddiyadaas haddii kuriyad doorasho iyo ku kooyi doonaan si bulshada iyo handooradana qofkiiyo fadaayana taasina muhiiman eeta nidaamka dimuqraadiyadda lalafadaha ee soomaaliya in lagu hirgeliyaa maylarayse maybu aha wala isgoy xaafado kulley xaafis anuu bulsho jara tiimka yoon weeraha sin weerasan walan weere walan sheege macnaha laabka iyo maylarayse walan sheege inti iyoon maylarayse waa is adunku bilawt iyo fasaxni oo maylarayse lankii oo xaafadis maybu aha kanagado dadki xaafada bishaan dhalano lankan xaafada guduninkonagado eran problema le oo maamulka liskaraha laakiin lanki hanagado hayo meel erays gudiga kanagado hayana saasu walaas adunku bilawtona meel erays gudidii xaafado saasa kashal darne ansax halmad kale oo markii uuna shirkin ku hadalnay oona ka darfadoo jarta meel shirkin ku hadalnay meel erays xaafadaha degmada xudur intuuna dib u dhiska suubina meel erays waana xaafadona xaafado inkastoo eedhan babileeradan una xaafado kale oo meel erays ka kordhayna xaafad kastana guddo todoba qof eh oo meel erays xaafad kasta oo mayb waa dadkii xaafada shaandhadaan intuunan dhisna golaha deegaankana taasa hawada go'aansani marka meel erays muhiimadda shirkaana taasa eedyada maasintiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu degmada xudur ee xarunta gobolka bakool iyo weliba yanagadaasi degmadii inka horeytii oo gudiyada xaafadaha iyo doordana bulshada deegaankaasi